bsm illaahi الرxman الرaxim alxamdu لlah والslaaة والsalaam عlى أشrف اأنbiya أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin sayidina mxamedi وعlى آlih وsaxbi أجmaciin waa dersigeennii boqol iyo lix iyo labaatanaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum dersiganina weli wuxuu ku saabsan yahay gaswatu uxud safxada laba boqol iyo soddon alrasuulu sala allahu calayhi wasalama yanfuthu ruuxa albasaalati fi ljeish kadib markii rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu doortay meeshii ugu istraatiijisanayd ee goobtii dagaalka qorshihii ugu toosnaa ee ugu sugnaanta badnaa na uu u dejiyey difaaca wuxuu bilaabay marka inuu qeybta kale ee lagu dagaalamo ta ugu muhiimsan oo in macnawiyaadka iyo niyada ciidanka in sare loo qaado ciidanku si kastuu hub u haysto si kastuu u tiro badan yahay haddii uusan xagga niyadda ka dhisnayn waxa weeye jabkiisu isagaa gacanta ku wata alrasuulu rasuulka oo sala allahu calayhi wasalama yanfuthu ku afuufaya ruuxa albasaalati geesinimada iyo dhiiranaanta ruuxdeedii fil jeyshi ciidanka wanaha rasuulku wuxuu reebay uu mamnuucay alrasuulu sala allahu calayhi wasalam annaasa dadkii mujaahidiinta ahaa wuxuu ka mamnuucay can il akhdi inay bilaabaan oy gudagalaan fi lqitaali dagaalka xataa ya'murahum ilaa isagu uu ka amro bilaabinu yihi dagaalka maxaa jira ciidanka haddii mar amarka la khilaafo madaxda hogaanka haddii la khilaafo jabkiisa waa la hubaa wadaahara wuxuu iska kor iska korgashaday rasuulku beyna dircayni laba cambuur bireed ayuu iska korgashaday waxarada wuxuu ku booriyey uu ku tirtirsiyey uu ku caraadiyey asxaabahu asxaabtiisii cala alqitaali dagaalka waxadahum waa isla mid xarada iyo xada waa isku mid wuxuu ku caraadiyey uu ku tirtirsiyey cala almusaabarati in ay la adkaystaan gaalada musaabarada waa ficil afcaalulmufaacala la yidhaha waa kuwa la wada sameeyo waa inayn idinka adkaysi badan eed idinku ka adkaysi badataan musaabara iyo waljalaadi iyo lihiin lihiin ad adkaan weeye adkaan iyo sabir iyo adkaysi assalb weeye adkaan inaad noqoto bir birlab in la noqdaa la rabaa birlab birlab in la noqdo aan jabaynin oon daalayn cinda liqaa'i marka laisku hor yimaado wa akhada wuxuu bilaabay uu gudagalay rasuulku sala allahu calayhi wasalam yanfuthu inuu ku afuufo ruuxa alxamaasati niyad niyadda ruuxdaadii inay niyadoodu sare u kacdo iyo walbasaalati iyo dhiiranaanta yuufii asxaabihi asxaabtiisii xataa jarada sayfan ilaa uu rasuulku seef galka ka bixiyo seef buu galka ka bixiyey rasuulku sala allahu caleyhi wasalam jarada sayfan sayf ayuu galka ka bixiyay sayfuhu gal bay leeyihiin baatiran oo waxgooyo oo af badan aada u af badan wanaadaa asxaabahu asxaabtiisa ayuu u yeedho wuxuu yidhi man waa kuma kaasoo ya-khudu qaadaya haada sayfa sayftan yaa qaadan oo bixaqihi xaqeedana ku qaadanaya seeftan waxay istaahisho xaqa waxay istaahisho yacni yaa gaalada ku laynaya wey fa qaama waxaa kacay ilaahi rasuulka rijaalun rag baa u kacay liya-khuduuhu seefta say u qaataan minhum raggaa waxaa ka mid a caliy bnu abi aalib wa zubayr bnu alcawaam wa cumar bnu khadaab intaa oo dhan baa u kacay rasuulku ma siinin intaa oo dhan wuu u diiday xataa qaama ilayhi ilaa rasuulka uu uga kaco abu dujaana ninka la yidhaah abu dujaana hadda caan weeyeoo nin walbaaba la baxaba magaciisana waxaa la dhihi jiray simaak ibnu kharasha taas horena waa kunyadiisa oo du- abu dujaan ah magaciisana simaak baa la dhihi jiray ibnu kharasha ninkaas ayaa u kacay faqaala rasuulka faqaala wuxuu yidhi si- eh, abu dujaana wamaa xaquhu yaa rasuul allah seeftan xaqa ay leedahay ee lagu qaadanayaay muxuu yahay qaala rasuulku wuxuu yidhi an tadriba bihi seeftan waa inaad la dhacdo wujuuha alcaduwi cadowga wejigiisa waa inaad la dhacdo xataa yanxaniya ilaa uu ka soo qalloocdo qaala wuxuu yidhi ninkii abudijaanaha ana aakhiduhu aniga ayaa qaadanaya bixaqihi xaqiisan ana ayaa ku qaadanaya yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow fa actaahu markaasuu rasuulka siiyey iyaahu isaga markuu rasuulku ciidankiisa wuu kala yiqiinay wa kaana wuxuu ahaa haddii laga bixiyo in yaro tarjamo ah ninka la yidha abudujaana wa kaana abudujaana wuxuu ahaa rajulan nin shujaacan oo geesi ah kaasoo yakhtaalu xaragoodo isjejabiya cinda alxarbi dagaalka marka lagu jiro yuu xaragoon jiru isjejabin jiray wa kaanad waxaa ahayd lahu isaga cisaabatun weer weer buu lahaan jiray xamraa'a oo cas oo ida ictasaba bihaa hadduu wejiga ku xidho ictasaba hadduu ku xidho wejiga halkaas iyo madaxa bihaa iyadii calima annaasu dadku waxay ogaan jireen annahu isagoo sayuqaatilu inuu dagaalamayo xata almowti ilaa uu ka dhinto falamaa akhada sayfa sayftii markii uu qaatay casaba ra'sahu madaxiisa ayuu ku xidhay weerkii weerkii casaa bitilka alcasaab cisaabati weerkaa iyada ah ayuu ku xidhay madaxa wa jacala wuxuu bilaabay yatabakhtaru inuu xaragoodu isjejabiyo bayna asafayni labada ciisa labada ciidan dhexdooda ilan waa lasu jeedaa waa lasor fadhiyaaya waxiina idin markaa ay xiina id tabakhtara bayna safayni abudujaan markuu xaragoodu isjejabiyey yuu qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi innahaa xaragadaas iyo isjejabintaasi la mishyatun waa qaab socod taasoo yubqiduha allaahu ilaahay uu cadhoodu ilaahay uu necab yahay marka waa xaaraan kabiiro ah walaa tamshi fi lardi maraxan tii waay moogtahay xaragada iyo isjejabinta ilaa fii mili hada almowtini meeshan oo kale maahane laakiin cadowga hortiisa marka lagu niyajabinayo way bannaan tahay waana fiican tahay Tacbi- marka haddii ilaahay subxaana wa tacaala marka kale u cadhaysan yahay oo taa la sheegay markan ilaahay uma cadhoonaya uu ku farxayaa wey marka way wanaagsan tahay haddana waa taas waxa weeyaan oon in badan kusoo jirnay diyaargarowga siduu isu diyaargareeyey ciidankii nabiga sala allahu caleyhi wasalam haddana waxaan milicsanaynaa eh, ciidankii abu sufyaan iyo ciidankii gaalada ama almush- tacbiyatu ljeysh almaki ciidankii maka ka yimid isdiyaarintiisa iyo cabayntiisa ama almushrikuuna nimankii mushrikiinta ahaa fa caba-uu iyana waxay cabeeyeen jeyshahum ciidankooda xasba nidaami sufuufi qaabka safafyaalka ayay u nidaamiyeen safafyaal bay sameeyeen safafyaalkaas oo ka kooban ka kooban qeybta midig oo almaymana la yidhaha qeybta bidixo almaysara la yidhaha alqalbu wadnaha saas iyo calankii ah, ay wateen fakaanad waxay ahayd iyo hogaanka sare fakaanad waxay ahayd alqiyaadatu alcaama hogaanka sare ilaa abi sufyaan ibnu sakhr abi sufyaan oo sakhr ibnu xarb la yidhaha magaciisa abu sufyaan dhabteeda waxaa la yidhaha tan ilaan abu sufyaan waa kunye eh abu abu sufyaan waa kunyo oo kunyada ayuu caan ku noqday laakiin magaciisa sakhr ibnu xarbi baa la yidhaha sakhr ibnu xarbi ibnu umaya ibnu cabdishams ibnu cabdimanaaf ibnu qusay saas weeye alladii kaasoo abu sufyaan kaasoo tamarkaza dhex fadhiistay ama ama xarun ka dhigtay fii qalbi ljeyshi ciidanka wadnihiisa ama qalbiga meesha dhexe wa jacaluu waxay ka dhigteen cala almaymanati garabka midig ee ciidankana khaalid ibn lwaliid khaalid waliid ba madax looga dhigay wa kaana waxaa idaaka marka iyada ah mushrikan buu ahaaye wa cala almaysarati dhinaca bidixna cikrimata ibnu abi jahlin ayaa laga dhigay wa calalmushaati nimanka infantariga ah infantary ba hadda la iska yidhaha mushaa ciidamada lugtana safwaan ibnu umaya raggii qoraysh ee lagu laayay beder wiilashoodii way wax dagaalka hogaaminayay wiilashoodii way wax hogaaminayay wa calaa rumaati nabli nimanka hargaantida ah ee ku dagaalamaya fallaadhaha iyo leebabkana waxaa loo dheebay cabdulaahi bni abi rabiica ninka cabdulaahi bni rabiica la yidhaha ama liwaau calanka fa kaana wuxuu ahaa calankaasi ilaa mafrasatin koox oo min bani cabdidaar reer bani cabdidaara bani cabdidaar ibni cabdi manaaf waqad kaana wuxuu ahaa daalika calanka oo la qaaday mansib mansibahum jagadooda ayuu ahaa mundu laga soo bilaabo an iqtasamat inay qaybsatay banu cabdi manaaf reer bani cabdi manaaf ay qaybsadeen almanaasiba jagooyinkii allatii jagooyinkaasoo warahuuha ay ka dhaxleen min qusay ibni kilaab qusay ibni kilaab ay ka dhaxleen kamaa aslafnaa sida aan horu soo sheegnay fii awaa'ili lkitaabi kitaabka qeybtiisii hore sidaan kusoo sheegnay wa kaana wuxuu ahaa laa yumkinu tii suurtagal aysan ahayn liaxadin cidna an yunaasicahum inuu kula murmo ama uu ku qabsado ama uu kula doodo fii daalika arrintaa iyada ahoo calanka in la qaado marka la dagaalamayo taqayudan isagoo oo la ilaalinaya weeye taqayudan iyada oo lagu laysku xidhayo weeye qaydkii weeye qayd alqaydu af carabiga waxaa la yidhaha inuu ahaa innaga qaydka yarka ay ciyaalku xidhaan ba inagu qayd nidhaahnaa ay ciyaalku hoos ku xidhan jireen laakiin qaydka waxaa la yidhaahdaa dabarka awrta dabarka lagu xidho awrta iyo geelu iyo maadaama ay kaa baxsanayaan xarakadooda ayaa la yareeya marka labada lugoodee hore labada lugoodee hore ayaa la isku xidhaa marka haddii labada lugood inta la iskor saaro la isku xidho waa la dabray baa la yidhaha ritigaasi marra ma dhaqaaqayo maxaa jira labada lug afar adin buu ku socdaa labadii horena way isku xidhan yihiin ma kacayo wuu boodboodi laakiin meel ma tegayo dabar haddii labada lugood inta la isku xidho laakiin space loo dhexaysiiyo oo la kala fogeeyana waxaa la yidhaahdaa seeta ayaa la yidhaha seeto seeta ayaa la yidhaha haddii laga xidho kor iyo maaragtay cududda kor haddii laga xidhana waxaa la yidhaha seeta goroyo ayaa la yidhaha lug hore iyo lug dambe haddii la isku xidhana shakaal baa la yidhaha marka dabarkii weeye waxaa la ysku dabrayaa dhaqankii weeye taqayudan isagoo la ysku dabrayo oo la ysku xidhayo bitaqaaliidi dhaqankii allatii dhaqankaasoo warahuuha ay kasoo dhaxleen kaabiran can kaabirin ka-ab ka-ab ay kasoo dhaxleen beyda hase ahaatee ana alqaa'ida alcaam hogaamiyaha sare jenaraalka ugu sarreeya abaa sufyaan ahaa dakarahum wuxuu xusuusiyey nimankii reer bani cabdidaar wuxuu xusuusiyey bimaa asaaba qurayshan quraysh wixii ku dhacay yowma badrin dagaalkii beder xiina markii usira maxbuus ahaan loo qabsaday xaamilu liwaa'ihim calankooda ninkii siday oo annadar ibnu xaarit ahaa taasuu xusuusiyey wa qaala wuxuu yihi lahum reer bani cabdidaar wuxuu ku yidhi liyastafiza khadabahum si cadhadooda uu u kiciyo oo uga cadhaysiiyo wa yuhiira uu haddana kiciyo xamiyatahum ficiladooda wuxuu ku yidhi yaa bani cabdidaar reer bani cabdidaar oo dhegaysta qad wallaytum idinka ayaa gacanta ku dhigay oo haya liwaa'ana calankayagii idinka ayaa hayay yowma badrin maalintii beder idinka ayaa calankayaga ku calankayagii hayay oo idinkaa siday calankii calanwada idinkaa noo ahaa fa asaabanahaa waxaa nagu dhacay maa qad ra'aytum waxaad aragteen oo jab a ayaa nagu dhacay wa inamaa meel kale meehe yu'taa annaasu dadka waxaa looga yimaadaa oo dhibku uga yimaadaa min qibali raayaatihim xagga calankooda unbaa looga yimaadaa maxaa jira waidaa zaalat calankii haddii ay zuusho oo la waayo oo calankii wax qaada la waayo zaaluu iyana way zuulaan oo la- indho damba la saari maayo ee laba kala mid doorta laba ka mid doorta fa imaa an takfuuna inaad ku filaataan ood nooga filaataan oo laydinku hadlayn karo liwaana calankayaga ilan calanka idinka iskama lihidin waan wada leenahay wa imaa inaad takhluu baynanaa wa baynahu calankayaga iyo annaga aad dhexdooda ka baxdaan dhexdayada aad ka baxdaan oo fa nakfiika humuuhu annagu aanu idinkaga filaanno annagu ka carari mayne wanajaxa wuu ku guulaystay abuu sufyaan fii hadafihi ujeedadiisii faqad qadiba waxaa cadhooday banuu cabdidaar baa cadhooday liqowli abi sufyaan abi sufyaan hadalkiisii ayay cadhoodeen u- u- u- maaragtay sida xun ula hadlay ashadda alqadabi cadhatii ugu darayd wahamuu bihi inay dilaan bayba isku dayeen saas weeye wahamuu waxay isku dayeen bihi ay biqatlihi dilkiisii watawaacaduuhu wayna u- way u goodiyeen oo way u hanjabeen watawaacaduuhu wayna u hanjabeen waqaaluu lahu waxay ku dhaheen naxnu annaga miyaa nusallimu kuu dhiibayna ilayka adiga liwaana calankayaga miyaa ma adigaan kuu dhiibayna calankayaga calanka annaga iskale sataclamu waxaad ogaan doontaa qadan berri ida altaqaynaa haddii nimanka aynu ishayno aan kulanno oon fooda isdarro kayfa nasnacu waxaanu samayno waqad habatuu way sugnaadeen oo maysan cararin waqad habatuu reer bani cabdidaar way sugnaadeen cinda ixtidaami almacrakati dagaalku markuu hilboobay ee gacanta laysula tegay way sugnaadeen xataa intii ayay sugnaadeen ubiiduu laga baabi'iyo ubiiduu laga baabi'iyo can bakrati abayhim dhammaantood bakrati abayhim waa laysku qabtaa waa hal erey bay isleeyihiin waa jamiican dhammaantood wixii reer bani cabdidaarahee dagaalka kasoo qayb galay dhammaantood waa la dilay maalintaas toban nin bay ahaayeen tobankiiba waa la dilay iyo hal addoon ay lahaayeen koob iyo tobankaas calanka hareerihiisa ayaa lagu dilay ilaa markii dambe calankii wax qaada la waayo ee gaaladii ay ka jabaan gaaladii ay ka jabaan oo markii dambe oo muslimiinta la dhabar jabiyey yaa calanka waxaa qaaday naag baa qaaday naag ayaa calanka gaalada usoo qaaday reer bani cabdidaar markii eber laga dhigay naag magaceeda la dhihi jiray camra binta calqama alxaarihiya naagtaasaa calanka gaaladii usoo qaaday markii dambe marka dhammaantood ilaa toban nin baa la dilay iyo addoonkoodii haddii la isku daro koob iyo toban nin munaawaraatun munaawaraad iyo maxaanku dhaha daandaansi siyaasiyatin oo siyaasadeed oo min qibali qurayshin quraysh xaggeeda ahaatay ilaahay qudradii iyaga oo quraysh ay arkaan inay si kasta uga uga xoog badan yihiin oo iga tiro badan yihiin muslimiinta haddana cabsi unbaa ku jirtay oo waxay isku dayeen in ay maaragtay eh, isku diraan ciidanka is- muslimiinta oo oo maxaanku dhaha muhaajiri muhaajiriin iyo ansaar loo kala saaro marka munaawaraadku waa sidaas isku dayo siyaasadeed wa qubayla nushuubi lmacrakati dagaalka iyo iska horimaadku intii aysan hurin sidii dab huraya oo kale yaa lagu shabahayaa qo- wa qubayla wax yar ka hor waayo qubaylo qablada waa waa ka hor oo noqon karta waxba wax kasta noqon karta sanad ka hor toban sano m- malyan sano qablada laakiin qubayla mar haddii la yidhaha waa wax yar un ka hor wa qubayla nushuubi lmacrakati dagaalku intaysan hurin aysan bilaaban unbaa laga wadaaye wax yar ka hor xaawalad waxay isku dayday qurayshun quraysh waxay isku dayday iqaaca alfurqati kala jab iyo wanisaaci iyo muran inay dhex dhigto daakhila sufuufi lmuslimiina muslimiinta dhexdooda ama safyaalkooda inay kala jebiso ayay isku dayday faqad arsala wuxuu u soo diray fariin abuu sufyaan ilal ansaari ansaarta ayuu fariin usoo faray yaquulu lahum isagoo ku odhanaya khalluu noo kala dhex baxa baynanaa annaga wa bayna ibni camina in adeerkayo ninkan in adeerkaya annaga iska kin xigneen noo kala dhex baxa oo fa nansarifa cankum aan idinkaba laabanay idinka ma rabna inaan idinla dagaalano colaadiina waxba ku falimayno idinka col idinlama nihin waabaan idinka laabanaynaa maxaa jira falaa xaajata wax baahi ah ama dan ah lanaa annaga nooma sugnaanin wax dan oonu ka leenahay male ilaa qitaalikum dagaalkiina ama dirirtiina walaakin hasaatee ayna xagee ku dambaynayso ay geli haadihi tantada almuxaawalata isku dayga ah amaama aliimaani iimaan markii la hordhigo alladii iimaankaasoo laa taquumu lahu aysan qaadi karaynin aljibaalu buuruhu ama duuduhu aysan qaadiba karayninba faqad rudda calayhi faqad radda way u jawaabeen calayhi abu sufyaan al ansaaru ansaartii baa u jawaabtay raddan jawaabid caniifan oo qallafsan wa asmacuuhu waxay maqashiyeen maa waxbay maqashiyeen yakrahu uu naco si adag baa loola hadlayo xun waqtarabat waxaa soo dhowaatay saacatu sifri zero hourtii baa soo dhowaatay markuu dagaalku bilaabanayay wa tadaanat waxaa isku soo dhowaatay al fi'ataani labadii kooxood yaa isku soo dhowaatay fa qaamad haddana waxay isku dayday weli qoraysh way cabsanaysaa qorayshun qoraysh waxay isku dayday waxay isku dayday ama fa qaamat waxay samaysay qorayshun qoraysh bimuxaawalatin ukhraa isku day kale oo linafsi algaradi isla ujeeddadii uun ah oo ah bal in la isku dayo in muslimiinta la kala jebiyo faqad kharaja waxaa u soo baxay ilal ansaari ansaar waxaa u soo baxay oo safkii gaalada ka soo dhex baxay camiilun mid daba dhilifa khaa-inun oo khaa-inaho yusamaa lagu magacaabo abaa caamir alfaasiq lagu magacaabo abaa caamir alfaasiq wa ismuhu magaciisu camr ma waxaa la yidhaha wa ismuhu magaciisu cabd camr baa la yidhaha ibnu sayfi cabd ibnu camr ibnu safiy baa la yidhaha wa kaana wuxuu ahaa yusamaa kii lagu magacaabo alraahib baa la dhihi jiray abu camr iraahib baa la dhihi jiray fasamaahu rasuulullahi rasuulka ilaahay baa wuxuu ku magacaabay alfaasiq abu camr alfaasiq wa kaana wuxuu ahaa ninkaasi ra'sa al awsi aws buu madax u ahaan jiray fi ljaahiliyati islaamka ka hor iyuu aws madaxu ahaan jiray marka cabdulaahi ibnu ubay ibnu salool oo madaxu ahaan jiray khasraj markii dambena la isku raacay in aws iyo khasrajba ay madax ka dhigtaanna ra-s munaafiqiin buu noqday abu caamir alfaasiq oo aws madaxu ahaan jirayna isaguna wuxuu noqday munaafiq kale oo gaalho isagu weliba gaaladuu soo raacay falamaa jaa alislaamu islaamku markii uu yimid shariqa bihi islaamkii unbuu ku margaday islaamkii unbaa ka daadegi waay halkaa dhuunta unbuu isu taagay islaamkii baa ku joogsaday wuu liqi kari waaye un shariqa wuu ku margaday bihi islaamkii wajaahara wuxuu u cadaysay rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam bilcadaawati colaad markan isagu munaafiqna mahayna gaal buu ahaa wuu cadaystay fa kharaja wuu iskaga baxay min almadiinati magaalada madiine ayuu ka baxayba wa dahaba ilaa qurayshin quraysh buu u tegay yu'allibuhum isagoo ku soo diraya quraysh ta'liibka waxaa la yidhaha alabba waxaa la yidhaah jamaca jamaca dad badan buu wuxuu u soo ururiyey calaa cadaawati waaxidin hal qolo hal qolo oo keliyeeta oo cadow badan oo kala duduwan loo soo ururiyo yaa intaasoo qolo la yidhaahdo aan dadkan la dagaalano camaliyadaas ama hawshaasaa waxaa la yidhaahdaa ta'liib ta'liib soo ururin cadow badan oo hal qolo laga wada horkeenayo yaa ta'liib la yidhaah wadahaba ilaa qurayshin quraysh ayuu aaday yu'allibuhum quraysh iyo wixii agagaarkeeda joogo oo dhan isagoo u soo ururinaya oo ku soo diraya calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam wayaxuduhum kuna boorinayo oo ku dhiirigelinayo oo ku tirtirsinaya calaa qitaalihi rasuulka inay la dagaalamaan wa wacadahum wuxuuna u ballanqaaday bianna qowmahu tolki ugu yaraan nimanka ree aws laydhaah idaa ra-owhu haddayba arkaan ataacuuhu inay isaga ka amar qaadanayaan wa maaluu macahu isaga inay xaggiisa usoo janjeersanayaan oo usoo baydhayaan fa kaana wuxuu ahaa ninkaasi awala man qofkii ugu horreeyey oo kharaja ka soo baxay oo ilal muslimiina muslimiinta usoo baxay ayuu ahaa ninkaasoo ka mid a fil axaabiishi nimankii axaabiishta ahaa iyo wa cubdaani ahli maka iyo magaalada maka addoomaheedii cubdaan jamcu cabdina weeye cabiid iyo cubdaan iyo cabdaan waxyaaba badan baa lagu jamciya cabdiga marka waa cubdaan tani waa addoomo addoommadii maka iyo kuwii axaabiishta ahaa ee heshiiska la galay in ree maka ahayn giirgiirna haddii rabo waa la yidhaha axaabiishta magacyo badan baa leedahay axaabiish dad kala duwan dad kala duwan oo midabo kala duwan leh oo ama gasar la yidhaahdo af soomaaliga gasarna waa la yidhaha wixii midabo kala duwan leh gasartana asalkeedu wuxuu ka yimid lo-da midabadeedu ay kala duwan yihiin marka qabaa'il isku dhaf ah oo aan dhalad ahayn aan hal qolo ahayn ee isku jirjir ah yaa waxaa la yidhaahdaa ama giirgiir ama ama ama gasar baa la yidhaha axaabiishtana iyaga ayaa loola jeedaa inkastoo saan soo sheegnay axaabiish haddana waxaa jirtay heshiis qolyo kala duwan oo maka agaheeda dega ay la galeen qorayshna kaasna al axaabiish waa la yidhahdaa heshiiskaas laakiin carabi ahaan markii axaabiish la yidhaha waa giirgiirtaas waa dad kala duduwan qabaa'il kala duduwan ah oo haddana maaragtay heshiis wada galay oo meel wada degay oo dagaal wada gala oo yaa la yidhaahdaa axaabiishna waa la yidhaha marka dadkii axaabiishta ilan isagu quraysh ma ahayne dadkii axaabiishta ahaa ee ee shurkudna waa la yidhaahdaa shurkud iyo iyo iyo ashaamud iyo waxyaaba siyaalo badan baa loo cabiraa ashaamud iyo shurkud iyo iyo kasar iyo giirgiir dadkaas isku jirka ah ayuu ka tirsanaa iyo cubdaani ahla maka fanaadaa wuu dhawaaqay ninkaasi qowmahu tolkiibuu u dhawaaqay wa tacarafa calayhim wuu isu sheegay war anigu wuxuu yahay waxaan ahay wa qaala wuxuu yihi yaa macshar alaws isagoo aws buu la hadlaya reer awsow ana abu caamir baan ahay fa qaaluu waxay dhaheen laa ancama allaahu bika caynan yaa faasiq waxa aad ku faraxdo ilaahay kuma tusay dhaheen laa ancama allaahu ilaahay kuma nicmeeyo bika adiga caynan ishaada ilaahay uma nicmeeyo oo wax aad ku farxda ilaahay kuma tusabaydheen faasiq yahow fa qaala wuxuu yidhi laqad asaaba waxaa ku dhacay qowmii tolkay bacdii aniga dabaday sharun shar baa ku dhacay walamaa bada alqitaalu dagaalkii markuu bilaabay qaatalahum muslimiintii wuu la dagaalamay qitaalan dagaal shadiidan oo daran wa raadakahum wuxuu la dhacay bilxijaarati dhagxaan intuu wax kale ka gaari waayey yuu buurtii uxud intuu dhinac ka fuulay unbuu dhagaxii ku shiiday muslimiintii wahaakadaa sidaasaa fashalad waxaa guldaraysatay qurayshun quraysh baa waxay ku guldaraysatay fii muxaawalatiha iskudaygeedii athaaniyati oo labaadoo litafriiqi inay kala jebiso bayna sufuufi ahli liimaani ahluliimaanka dadka iimaanku u walaaleeyey safafyaalkooda inay kala geyso ay kala firdhiso oy kala jebiso iskudaygeediina mar kale ayuu fashilay ama guldaraystay wayadullu wuxuu ku tusinayaa camaluhum hawshooda haadaa oo kan ah oy kolba isku dayayaan inay muslimiinta kala jebiyaan wuxuu ku tusinayaa calaa maa waxbuu ku tusinayaa shay ama wax ayuu ku tusinayaa shaygaasoo kaana ahaa yusaytiru calayhim kii maaragtay qabtay ama kii ka sayid caleeyey kii ka sayid caleeyey baa laydha wixii kaa adkaaday ee gacanta kugu dhigaa laydhaah yusaytiru calayhim wixii gacanta ku dhigay oo ka sayid caleeyey oo min khawfi lmuslimiina muslimiintu ay ka cabsanayaan muslimiintu ay ka cabsanayaan wahaybatihim biqida ay ka baqayaan maca karatihim iyaga oo ka badan iyadoo jirto ayaa cabsi unbaa loo tuuray lal unbaa loo tuuray iyo wa tafawuqihim iyaga oo muslimiinta ka sareeya kaga sareeya fil cadadi xagga tirada iyo walcuddati iyo xubka intaba haddana waxaan arkaynaa juhuudu niswati quraysh dumarkii quraysheed dadaalkii ay dhiibeen fi taxmiisi ragga dhiirigelintiisii wa qaamad waxay isu taagtay niswatu qurayshin haweenka quraysh ee la socday shan iyo toban in ay ahaayeen oo hindi bintu cudba ay madax u tahaan soo aragne binasiibihinna waxay ka qaateen saamigoodii iyo sadkoodii iyo qeybtoodii min almushaarakati inay ka qayb qaataan filmacarakati dagaalka taquuduhunna iyagoo naagaha hogaaminayso hindu mid cudba zawjata abi sufyaan ahayn ahayd fa kuna waxay ahaayeen yatajawalna kuwa ku dhex wareega fi sufuufi safafka ayay dhex marayeen wayadribna waxay garaaci jireen bidufuufi durbaanada ayay tumijeen yastanhidna rijaala ragga iyagaoo dhiiri gelin iyo kicinaya wayuxaridna cala alqitaali dagaalka iyagaoo ku boorinaya wayuthirna iyagoo kicinaya xafaa'id alabtaali nimanka halyeeyada iyo nimanka geesiyaasha ah niyadooda iyagoo kicinaya cadhadooda wayuxarikna iyagoo dhaqaajinaya mashaacira ahli ticaani kuwa wax dura dareenkooda ahlu ticaani waa kuwa warmaha adeegsada waxba ilan waranka waxbaa lagu duraaye ama waxbaa lagu wareemaa mashaacira ahli ticaani kuwa wax wareema dareenkooda iyadoo kicinaya iyo wadiraabi kuwa wax darbiya waa kuwa seefaha wata darbiga diraabka waa kuwa seefaha ku dagaalama iyo wanidaali iyo kuwa leebabka iyo fallaadhaha ku dagaalama fataaratan mar marka qaarkood fataaratan mar yukhaatibna waxay hadalka u jeedin jireen ahla liwaa'i kuwa calanka sida fayaqulna waxay dhahayeen wayha haddaanan haddaanan haddaanan weeye bani cabdidaar reer bani cabdidaarow wayha haddaanan xumaat al adbaari dadka dhabarkooda kuwii ilaalin jirayow waxaa laydinka rabaa darban inaad ku garaacdaan cadowga bikulli bataarin seef kasta oo waxgoysa inaad ku garaacdaan wa taaratan mararka qaarkoodna ya'sarna qowmahunna qoomkoodii ayay waxay ku boorinayeen ay ku dhiirigelinayeen cala alqitaali dagaalka wayashudna waxay dhihi jireen ay ku heesayaan in tuqbiluu haddaad xagga cadowga u jeegsataan nucaaniq waanu idin dhunkanaynaa oo hab baanu idin siinaynaa wa nafrashi namaariq gogasha quruxda badanna waa idiin dhigaynaa ow tudbiru haddaad dabada jeedisaan oon caragtaanna nufaariq waabaanu idinka tegaynaa firaaqa hayra waamiq kala tag aan isu soo noqosho dambena lahayn dib dambe aan la ysugu soo noqonayn jacayl dambena uusan jirin yaan idinka tegaynaa saasay dhahayeen marka kaalinta haweenkuna sidaasay ahayd wallahu subxaana wa tacala aclam